waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali xasan waa mahadsan tahay doodu weli waa ay socotaa labada dhinac abtidan in britain ay kusii jirto ama inay ka baxdo midowda reer yurub oo maalinta khamiista ah loo codayn doono weli waa la isku dhow yahay markaad eegto codadka dadweynaha laga arooriyey saadaasha ah way isku dhow yihiin kuwii ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan in boqol kiiba afartan iyo shan dadku ay doonayaan in wadankan britain uu kasii mid ahaado midowda yurub halka boqol kiiba afartan iyo afar iyana ay doonayaan in ay midowda yurub ay ka baxaan marka aad bay isaga daba dhow yihiin laakiin weli labada dhinaco waxay ku jiraan ololihii ay ku doonayeen in ay dad badan ay kusoo jiitaan marka khamiista ayaa loo ballansan yahay waa gartay qolada u doodeysa in britain ay isaga baxdo midooda yurub doodooda ugu weyn maxay ku salaysan tahay dadkaas dabcan waxaa hogaaminaya boris johnson oo ah hadda wejiga ama astaanta kooxdaas maxay ku doodayaan waxay ku doodayaan in midooda yurub ay waxyaabo fara badan wadankan britain oo ka xanibayo oo madax banaani buuxda wadankan britain aysan haysan oo doodaha ugu waaweyna xagga dhaqaalaha marka la yidhaahdo iyo dadka soo galootiga ah waxaan immigrationka la yidhaahdo ee qaxootiga soo gala wadamadan qaarada yurub gaar ahaan britain ay saameyn weyn ku leedahay marka labada arrimooda ugu waaweyn waxa weeye dhaqaalihii ooy leeyihiin waxaanu helaynaa suuqyo fara badan waxaanu ka bixi doonaa xayndaabka midooda yurub ayaanu ku jirno wadanka iyagii ayaanu xornimadiisii dib ula soo noqon doonaa waxaana noo suurtagelin doontaa in aanu markaasi xoojino xuduudaha wadanka u k si markaasi dadka soo galootiga ah ee yurub iyo wadamada kale ka baxsan yurubba aysan noogu soo gelin marka dooda ugu weyn ay ku doodayaan waxa weeye horta in ay madax banaanidii dib u helayaan oo ay aaminsan yihiin midooda yurub xaruntiisa magaalada brussels looga arrimiyo o looga taliyo wadankan go-aan kasta oo wadankan dadkiisa ay qaadan lahaayeen ama siyaasiyiintiisa in meesha ugu dambaysa ee go-aanka laga gaaraya ay brussels tahay laakiin dhinaca kale kuwa kasoo horjeedo waxaa isna ugu weyn oo la dhihi karaa ra-iisal wasaaraha wadankaba david cameron oo runtii hadda khudbad goor dhaweyd uu jeediya saacada ka hor oo weliba aqalkiisa isagoo muujinaya awoodda number ten oo ah aqalka looga taliyo wadankan hortaagan ayuu khudbad runtii uu si shaksiyana dadka uga codsanayo wadankan inay midowda yurub kusii jiraan ayuu jeediyey marka waxa uu yidhi dhaqaalaha marka laga soo tago waxa weeye wadankan waxa uu ku xoogan yahay in britain ay kasii mid ahaato midooda yurub taasina waxa uu ku tilmaamay in haddii laga baxo ay tabaryari wadankan soo fool saareyso oo qoysaska britain shaqooyinka iyo dhaqaalaha wadankaba saameyn weyn ay ku yeelanayso marka wuxuu yidhi dadka codkooda dhibanaya waa inay ka fakiraan mustaqbalka dadka da-da yar waxaana uu yidhi haddii la go-o oo laga baxo midooda yurub waa meelaan laga soo laaban marka digniintaasi ayuu bixinaya laakiin waxaa kasii muhiimsan oo iyana dhacaysa doodo waaweyn oo dhinaca telefishinada ah oo hadda garoonka weyn ee wembley ayaa lagu ballansan yahay in caawa ay dood weyn ay ka dhacdo oo laba saacadoo soconayso oo labada dhinac ay si toosa telefishinka uga hadli doonaan doodii ugu weyneed ee ku saabsan aftidan ku saabsan midooda reer yurub waa gartay dabcan aftidan waa mid caalamka oo dhan indhaha lagu hayo dad badan baa ka dayranaya ole haddii britain ay ka baxda midooda yurub xataa dhaqaalaha caalamka oo dhan bay saameynaysaa madaxweynaha maraykanka ka hadlay hadalladaas ka kala imanaya madaxda iyo hay-ado kala duwan oo caalamka sida i m f saameyn ma ku yeelanaysaa bay kula tahay codbixiyaasha britain horta way jiraan xasan oo dad aan weli go-aan gaarin oo labada dhinacba aan ku jirin oo aan go-aansanin waa laga yaabaa in hadalladaasi ay saameyn ku yeelato laakiin sida aad sheegtayba dhaqaalaha dunida oo dhan xoogaa waa laga dareemayaa meel walba xitaa asia yurub marka laga tago iyo america waa laga dareemaya haddii britain ay ka baxdo in saadaashaasi ay jirto in dhaqaaluhu uu dhulka hoose u geli doono laakiin sida uu horeyba u ballan qaaday ra-iisal wasaaraha wadankan david cameron ayaa horta ballan qaaday in dadka wadankan maadaama u wadan dimuquraadi yahay ay codkooda ka dhiibtaan markii uu doorashooyinka guud galayay sanadkii labadii kun iyo shan iyo tobankii ayuu ballan qaaday in dadka la weydiin doono bal in ay midooda yurub kasii mid ahaadaan iyo in ay kamid ahaanin laakiin sidaa sheegaysid saameyntaas way yeelanaysaa inkasta oo kasoko marka la eego arrintaasi dhaqaalaha ee dibadda ah xasan jaamac in wadankan gudihiisa qudhiisa marka la eego waddankan ayaa la kala soctay labada dhinac oo saaka wargeysyada ugu waaweyna waddankan kasoo baxa sida the guardian oo dhinaca bidix u janjeera iyo wargeyska the telegraph oo isna dhinaca midig ah labada dhinacba waxay la kala waxay kala taageerayeen labada dhinac oo bogogooda hore ay kusoo qoreen mid walba waxa uu ku doodayo haddii ay noqoto britain inay isaga baxda midooda yurub mustaqbalka siyaasadeed ee david cameron iyo xisbigiisa muxaafidka ah ee dalka haysta labadoodaba dharbaaxo weyn bay ku tahay marka mustaqbalka siyaasadeed ee xisbiga iyo ra-iisul wasaarehose noqonaysaaba laleeyahy xasan horta saameyn weyn bay ku yeelanaysaa inkasta oo uu ahaa ninkii ballan qaaday david cameron in aftidan la qabto haddana habeen hore mar la weydiinayay barnaamij b b c da ka baxo question time layirahdo su-aal lagu weydiiyey ma iscasilaysaa haddii lagaa guulaysto oo britain ay ka baxday midooda yurub wuxuu yidhi maya dimuquraadiyad baa la gaaray go-aan baa la gaaray intaasi iguma qasbayso laakiin waxay u eg tahay markaad eegto sida uu hadlayay maanta nin mustaqbalkiisa siyaasadeed doonaya in uu badbaadiyo sababtoo ah dhaawac culus ayaa gaaraya hogaankiisa inkastoo xisbiga isagu kasoo jeeda muxaafidka ee intooda badanba ay markii horeba cadaadis kale uu ka imanayo oo ay yihiin qaar badan oo kamid ah ee uu ku jira ninkan boris johnson la yidhahdo ee duqa magaalada ahaan jiray iyo rag kale oo xitaa golihiisa wasiirada kamid ahaayo dadka kasoo horjeeda kamid ah marka dad fara badan oo xisbigaasi muxaafidka ah oo xildhibaanadiisa kamid ah ayaa markii horeba ku riixaya iyo xisbi kale oo isna dhinaca midig jira u janjeera oo la yidhahdo ukib ayaa runtii cadaadis kaa saaray marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa laakiin ma kala cadda ilaa hadda inuu iscasili doono iyo inuu sii joogi doono inkasta oo uusan carabka ku dhufan inuu iscasili doono laakiin runtii waxay noqonaysaa mid kamid ah taariikhaha ka hari doona david cameron dadka soo galootiga ah oo soomaalidu kamid tahay oo badan oo ku nool dalka britain ma la ogyaha dhinaca ay u codeynayaan iyo iyagu see u arkaan aftidan xasan in badan oon la hadalnay dadka soomaalida wadankan degan ee britishka ama dadkii midooda yurub kasoo gurayay waxaad og tahay soomaalidu waa dad socod badan intooda badan xitaa dadka wadankan degan qaar badan waxay ka yimaadeen tiro badan haddaan idhahdo wadamada kale ee midooda reer yurub ayay ka yimaadeen ama ha noqoto sweden ama norway ama holland ama denmark ama jarmalka ayay kasoo wada guureen halkan bay degan yihiin soomaalidu marka boqolkiiba sagaashan iyo sagaal qof walba waad la hadasho way yar tahay inaad aragto qof hala kala goodhahaya waxay ku jiraan midnimo waxay soomaalidu taageersan yihiin intooda badan intaan la hadlay hal iyo laba qof marka laga reebo in midooda yurub ay kusii jirto dowladda waddankan britain
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali